raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa siddeed oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay adeyaartan adeegsataay caawa waa habeennimo axadi ah isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha julaay sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe iyo ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland oo kaashanaya ciidamada danab oo la wareegay qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe oo in muddo ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha shabaab hadda waxaan idiinsoo gudbin doonaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saartay warmurtiyeed ku saabsan dagaalka ama duqeymaha ka dhacay gobolka jubbada dhexe ee lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo dowladda oo sheegtay inay dishay afarta ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kalena aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo shir deg dega ka yeeshay xaaladda deegaanada maamulkaas gaar ahaan arrimaha gobolka gado iyo dagaalka ka dhan al-shabaab ee dhowaan la qorsheynayo inuu si buuxda uu kaga bilowdo qeybo ka mid ah maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbin doonaa war ka soo baxay shir deg dega oo ay yeesheen golaha wasiirada maamulka jubbaland oo uu guddoomiyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan qodobada kalean idinla wadaagi doono sidoo kale wareegga wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda maraykanka oo iyaduna ah war ka soo saartay duqeymo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab oo iyaduna ka dhacday isla qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka africom ee maraykanka isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa oda caawa wareegga wararka ku dhegaysan doontaan hadduu rabi idmo dowladda soomaaliya oo shaacisay tirada dadka loo haysto eedaha musuq maasuq ee maalmihii ugu dambeeyey hay-adaha dowladda soomaaliya ay ku raad joogeen hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ka soo baxday dowladda federaalk ee soomaaliya oo shaaca lagaga qaaday tirada shakhsiyaadka loo haysto eedaha musuq maasuq qodobada kale aad caawa ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan hadduu rabiinma inaguna idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan waxaa ka mid noqon doono shir u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaar ahaan maareeyaasha garoomada diyaaradaha oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkaasi waxyaabihii lagu gorfeeyey ayaanu sidoo kale caawa idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan qodobadaasi wixii nagu soo kordho intaynu ku guda jirno wareegga wararka iyanu caawa si gaar ah ugu gorfeyn doonaa barnaamijkeenna farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir markale dhegaystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa isa jigan ayaa laga rabaa
dhegeystayaal markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megatusoo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kanibanaadir iyo weliba gobollada kale waxaan ku gaaro meel walba waa joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen waxaanu wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega ayanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa howlgallo iyo weliba dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha shabaab oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe iyo sidoo kale duqeymo isla gobolkaasi ka dhacay oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa mareykanka ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka welmaro la yidhaahdo oo afartan kilomitir u jirta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland howlgalkaas oo dhacay waa berigii hore ee saakay ayaa la sheegay inay isugu jireen duqeymo xagga cirka ah iyo weliba midda dhulka ah oo ay fulinayeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soona ama war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo lagu daawacay wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee sona ayaa lagu sheegay in duqeyntan diyaaradeed ay dhacday lagu bartilmaameysaday goobo oo ay isku aruursanayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana howlgalkan ka dhashay baa layidhi khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo la gaarsiiyey dagaalamayaasha shabaab wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soona oo soo xiganayso saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegtay in ku dhowaad afartan dagaalyahano ka tirsan shabaab lagu dilay howlgalkii ka dhacay deegaankaasi welmaro la yidhaahdo oo afartan kilomitir u jira degmada madow ee gobolkaasi jubbada hoose sidoo kale howlgalkan ayaa waxaa la tilmaamay in xubnaha lagu dilay ay ku jiraan saraakiil islamarkaasina la burburiyey hub iyo gaadiid dagaal oo goobta u yaalay mana jiro wax faafaahin dheeri ah oo ay dowladda federaalka ee soomaaliya ka bixisay oo intaasi dhaafsiisan sidoo kale isla gobolkaas waxaa ka dhacay sida dowladdu ay sheegto howlgal oo ay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula wareegeen deegaano muddo ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha shabaab ciidamada kumaandooska iyo xoogga dalka soomaaliyeed ee danab iyo kuwa daraabisha jubbaland ayaana howlgalladaasi qorshaysan ku qaadeen fariisimo oo ay magaalo la yidhaahdo xagar oo gobolka jubbada hoose ka tirsan qiyaastii siddeetan kilomitirna u jirto caasimada dowlad goboleedka jubbaland ee bo-aale ayay ciidamada dowladdu ay kula wareegeen iyo iyagoo kaashanaya kuwa daraawiishta jubbaland taliyaha ciidanka daraawiishta degmada afmadow ee gobolka markaasi jubbada dhexe mahad maxamed islaam oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa faahfaahiyey howlgalkan isagoo sidoo kale sheegay ama hoosta ka xariiqay in howlgalkan ay kula wareegeen meelo badan oo ay shabaabku gacanta ku hayeen waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhana shabaab dhinaca kale maamulka jubbalandna waxa uu shir deg dega ka yeeshay xaaladda guud ee maamulkaas iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada gobolka gedo iyo howlgallada ka dhana dagaalamayaasha shabaab ee la qorsheenayo in uu si buuxduu kaga bilowdo maalmaha soo aadan deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaana shir guddoomiyey shirkan oo ay yeesheen golaha wasiirada maamulka jubbaland kaasi oo si gaar ah lagaga hadlay dagaalka ka dhan ah markaasi shabaab iyo xaaladda guud ee maamulka jubbaland wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland mudane maxamed axmed cismaan ayaa warbaahinta ugu warbixiyey shirkan waxaana uu sheegay in shirkan dhinaca kale madaxweynaha jubbaland uu eh, saxiixay sharciga shaqaalaha dowliga ah iyo sharciga shaqaalaha ajaaniibta ah oo ay soo gudbiyeen wasaarada shaq- wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jubbaland sharciga maalgashiga oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta ee xiriirka caalamiga ee maamulkaas sharciga shatiyada dowladda jubbaland oo ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga iyo sharciga lahaanshaha dhulbeereedka iyo sharciga iskaashatooyinka beeraha oo ay soo gudbisay wasaaradda beeraha jubbaland waa kan ee wasiir dowlaha madaxtooyada jubbaland oo ka hadlaya
maanta golaha wasiiradu waxay yeesheen shir aan caadi ahayn oo ka baxsan kii khamiislaha ama toddobaadlaha ahaa waxaa khamiistii hore ee lixda bisha la go'aamiyey oo golaha wasiiradu ay go'aamiyeen in maanta oo axada la isugu yimaado shir golaha wasiirada ah oo ka dhacay hoolka shirarka ee madaxtooyada ee golaha wasiirada Een, xaaladaha ka soo cusboonaaday dowladda jubbaland iyo guud ahaanba soomaaliya in lagaga wada hadlo arrimo badanna lagu gorfeeyo ayaa loo qabtay shirkan qodobka koowaad ee mudnaanta koowaad lahaa wuxuu ahaa waa gobolka gedo gobolka gedo waad ogtihiin xaalado wuxuu soo maray go'doona muddo dheer Een, hadda waxaa la magacaabay maamulkii gobolka gedo Ee, waxaa laga wada hadlay maanta oo shirkaa lagu gorfeeyey arrimo fara badan oo ku saabsan dhinaca horumarinta kaabayaasha een, humanitarianka ama bani aadamnimada iyo sidii loo gaadhsiin lahaa wax walba oo la karo in la gaadhsiiyo gobolka gedo Ee, qodobka koowaad ee ugu muhiimsan wuxuu ahaa dardargelinta habsami u socodka howlaha shaqo ee gobolka gedo golahu wuxuu go'aamiyey in dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ay la shaqeeyaan maamulka gobolka gedo hadda fakshinaalka ah ee shaqaynaya si bilaa shuruuda qodobka labaad ee lagu gorfeeyey shirka maanta wuxuu ahaa xaaladda amniga amniga waxaa lagaga hadlay howlaha xoreynta qabashada ama xasilinta goobaha ama deegaanada ay haystaan argagixisadu Een, waxaa la isla soo qaaday howlgal xalay ka dhacay deegaanada jubbaland qaybo ka mid ah oo lagu naafeeyey qaybo fara badan oo argagixisada ah xaaladda amnigu meesha uu marayo iyo halka guud ahaan gobolka iyo dowladda soomaaliyaba amnigeedu uu marayo qodobka saddexaad wuxuu ahaa isaguna mudnaanta leh qiimeynta golaha wasiirada howlahooda shaqo ee wasaaradaha dabagalka mashaariicda maxaa qabsoomay maxaa la ballaangaraynayaa ama la qorsheynayaa wixii naga xumaaday iyo sidii wax looga baran lahaa casharadii hore iyo in la isqiimeeyo Een, mashaariicda horumarinta iyo kuwa bani aadamnimada labadaba waa laga wada hadlay iyagana Een, wasaaraduhu waxay si tafatiran wasiiradu ay u soo jeediyeen howlaha ay wadeen muddooyinkii lasoo dhaafay kuwa hadda u qorshaysan iyo kuwa lagu guda jiro intaba Een, kulanada qii- kulankan qiimeynta iyo ee, isla xisaabtanka ah golaha wasaaradaha jubbaland sidii loo joogtayn lahaa iyadana waxa weeye waa la isla qaatay oo uu noqdo mid inta hadda inta hadda jirta ka badan mid ah inuu noqdo Een, qodobada markaynu ka nimaadno waxaa iyadana maanta madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaan uu saxiixay lix xeer oo ay kala lahaayeen afar wasaaradood xeerka shatiyada ganacsiga oo wasaaradda ganacsigu ay keentay ama soo marisay processkii xeerka maalgashiga oo iyaduna wasaaradda qorsheyntu ay lahayd xeerka iskaashatooyinka beeraha iyo xeerka lahaanshaha dhulbeereedka oo ay lahaayeen wasaaradda beeruhu xeerka shaqaalaha ajaanibta ah iyo xeerka shaqaalaha een, aan dowladda u shaqaynin ama dawliga aan ahayn yaa isagana la saxeexay lixdaa xeer aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah واو واw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaan xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba baafin waxaa la baafinayaa cismaan maxamed saalax da-diisu waa laba iyo toban jir magaalada muqdisho ayuu ku cusub yahay degmada jamaame ayaa laga keenay dhowaan markii cid ugu wardambeysay waxa uu xirnaa shaar madow ah iyo surwaal madow ah waxa uu kasoo lumay xaafada kaawagoda ee magaalada muqdisho haddaba cidda adaaliya cid aragta waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan toban iyo saddex soddon iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo lix afartan iyo afar kow iyo labaatan amridu dalsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
baafin waxaa la baafinayaa cismaan maxamed saalax da-diisu waa laba iyo toban jir magaalada muqdisho ayuu ku cusub yahay degmada jamaame ayaa laga keenay dhowaan markii cid ugu wardambeysay waxa uu xirnaa shaar madow ah iyo surwaal madow ah waxa uu kasoo lumay xaafada kaawagoda ee magaalada muqdisho haddaba cidda adaaliya cid aragta waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan toban iyo saddex soddon iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo lix afartan iyo afar kow iyo labaatan amridu dalsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla-aan ku isticmaal شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
wanaagsan weli barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan muujadda hirka dhidhalkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fm kaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fm ku gaaro markaan haddii aan fiirino taliska ciidamada mareykanka ee qaaradda afrika marka lasoo gaabiyey magacooda loo yaqaano africom ayaa shaaca ka qaaday in duqeen markaasi oo ay fuliyeen kana fuliyeen gudaha soomaaliya lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab qoraalkan uu kasoo baxay howlgalka africom ayaa daaha lagaga qaaday in duqeyntan ay timaaday kagadaalo codsi ka yimaaday dowladda federaalk ee soomaaliya duqmaan ayaa ka dhacay nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose kadib dagaal halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa shabaab saacadii lasoo dhaafay warkan kasoo baxay howlgalka africom ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi lagu dilay toban ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sidoo kaleetana aanay jirin waxyeelada shacaba ay ku noqdeen duqeymahaasi wararka ayay sidoo kale intaasi ay ku dareen africom in howlgalkaas uu ahaa mid qorshaysan oo lala bartilmaameysaday goobahaasi ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha shabaab warkan kasoo baxay howlgalka africom ayaa dhinaca kale waxauu ku soo aadayaa iyada oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in howlgal ka dhacay isla gobolkaasi jubbada hoose lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan shabaab kuwaasuu war-saxaafadeedka dowladdu ay soo saartay tiradoodu ay ku sheegtay inay gaarayaan ilaa iyo afartan ka mid ah dagaalamayaasha shabaab ma jirto ilo ka madax bannaan ee dhinacyadaas oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ee wararkaasi markaasi ka dhashay geesta kale wararka caawa degmada buuloburdo ee gobolka iiraan ee soomaaliya naga soo gaarayay waxay sheegayaan in qarax miino oo la sheegay in dagaalamayaasha shabaab ay ku aaseen inta u dhexaysa buuloburde iyo halka la yidhaahdo beeroyabaal oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka hiiraan ee soomaaliya inay ka dhasheen khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac hooyihii saddex caruur ay dhashay ayaa lasoo warinayaa iyo markaasi iyo sidoo kale aabe iyo afar caruura uu dhalay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi miino oo ay dagaalamayaasha shabaab halkaasi ay ku aaseen inta u dhexayso buula burde iyo halka la yidhaahdo beeryabaal oo gobolka hiiraan ee soomaaliya ka tirsan dadkan waxaa la warinayaa inay saarnaayeen muutobajaaj waxaana ay ka yimaadeen goobo oo ay halkaasi beero ay ku lahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oon isku daynin inaanu qadka talefonka kula xidhiidhno ayaanu caawa noo suurogelin in aynu helno waa hagaag weli qeybaha dhexe ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaynu ku guda jirnaaye magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maanta intaanan eegin shirka ka furmay guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa maanta waxa uu si qoto dheer uu kaga hadlay ama go-aano uu ka soo saaray xaalado maalmihii ugu dambeeyey degmada afgooye ka taagnaa kadib markii qaar ka mid ah ee ganacsatada degmada afgooye ee shaqa joojin ay sameeyeen iyagoo cabasho ka ahaa arrimo muran dhinaca dhul la xiriiray iyo shaqaaqo ka dhalatay gudoomiyaha maamulka degmada afgo waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo goobahaasi tegay ayaa kadib shir uu la yeeshay hadaha amniga warbaahinta la hadlay
waxaan kormeer ku tagnay dhulkii oo suuqa xoolaha ee degmada afgooye halkaasi oo qof ay sheegtay inuu asaga leeyahay balse haddana kadibna uu isticmaalay ciidamo asaga uu watay oo dhibaato ka geystay suuqii oo dhulkiina ay burburiyeen oo meelaha qaarkood oo dhismo ahaa na meeshii ku burburiyeen halkaas ayaa soo booqanay suuqii oo dhan kormeerkeeni kadib saakit waxaan qabsanay shirkii amniga ee degmada shirkaasoo aan kula kulanay dhammaan hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan oo ay ugu horeeyaan taliska booliska degmada afgooye iyo ciidamada daraawiishta ee booliska ee ku sugan degmada afgooye sidoo kale waxaan shirkaasi kasoo qayb galeen ciidamada militariga ama s n a oo qaybahooda kala duwan oo ayagana degmada afgooye ku sugan shirkaasi ayaan qabsanay sidoo kale waxaa shirkeena nagala soo qayb galay gudoomiyaha degmada afgooye iyo ku-xigeenadiisa shirkii waxaan ka hadalnay amniga guud ee degmada marka hore sidii loo sugi lahaa iyo deegaanada hoos yimaadaan oo mar walbaba loo baahan yahay mas-uuliyadda ay saaran tahay ciidamada amniga ee degmada ku sugan iyo agaaraheeda oo dhan shirkii markaan yeelanay ciidamadii ayaan la dardaaranay annagoo kula dardaaranay inay marka hore ay sugaan amniga deegaanada hoos yimaada degmadan oo idil iyo magaalada afgooye sidoo kale dardaarankaas kadib waxaa soo baxay gaab yar oo dhacdadii ka dhacday suuqii afgooye dhacdadaasoo ahayd in ciidamo aanan ka amar qaadanin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybaha booliska oo ka madax bannaan oo maleeshiyada oo yimaadeen degmada afgooye ciidankaasi oo dhibaato ka geystay suuqii baaritaan dheer markaan samaynayna ee noo soo baxday in ciidankaasi meel gooniya ay ka amar qaataan aysan jirin balse amar waxaan ku siinay ciidamada qaybahooda kala duwan oo booliska iyo militariga iyo qeybaha kala duwan ee booliska ee daraawiishta ee ku sugan degmada afgooye in dhacdadaasi aysan mar dambe isu soo laabanin oo ay ka hortagaan si kastay ahaatana cid ka samayn karta falal amni daraa inaysan jirin degmada afgooye degmada qofkii dacwad qabaa ama dhul ha ahaado ama dacwad kale ha ahaato inuu marka ugu horeeyo uu la soo xiriiro maamulka deegaanka ama degmada markuu maamulkaasi la soo xiriiro xukunka maxkamadaha ay u xukumaan asagaasi ayaa fulintiisa waajib ay ku tahay haddii ay u baahato marka ugu horeyso waxaa loo baahan yahay ciidamada ilaalada deegaanka inay fuliyaan haddii aysan hub iyo ciidan iyo waxaas haddii aysan jirin ayagaasaa ku filan kadib maamulka degmada hadduu u baahdo inuu fulintaas u isticmaalo boolis asagaa xaq u leh booliskii ayuu u isticmaalayaa haddii booliskii awoodi waayaan ciidamo daraawiish ayaa ku sugan degmada afgooye awood u lehna inay fulintaasi qayb ka noqdaan sidoo kale haddii culeyska intaas uu ka bato maamulka degmada ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo ciidamada intaas ka badan ee markaas loo baahideeda ay jirto laakiin qof inuu yidhaahdo waxbaa la ii xukumay anigaana fushanaya anigaana qastay anaana qooshanaayo wax soconayo maahan waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa cid walba oo isku dayda inay arintaas oo kale ama falkaasi oo kale ee isku dayda mar labaad in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo intaas kadib waxaan ka hadalnay amniga guud ee degmada oo boqolkiiba boqol uu sugan yahay wax dhibaataana aysan ka jirin waxaa jiray falal afduuba oo dhacay oo degmada afgooye ka dhacay ayadaasina waxaan ku boorinay in ciidamada amniga ay qaybta ugu weyn ay ka qaataan roondana ay ka sameeyaan degmada guud ahaanteeda iyo gaafaheeda oo idil waxaa jiray dad tuhmanayaal ah oo lagu tuhmayay keyskaasi sideena xogta nagu soo gaartayna qaar ka mida lagu haayo gobolka banaadir khaasatan saldhigga degmada dayniila lagu qabtay waxaa na soo gaartay sidoo kale in qof ka mida dadkii tuhmanayaashaasi ah la waayey oo la leeyahay wuu baxsaday marka arintaasi ayadana baaritaan rasmiya in lagu sameeyo ayaan farnay hay-adaha amni ee khuseyso ilaa gobolka banaadirna xiriir ayaan la sameynaynaa in uu qofkaasi tuhmanaha ah kuna tuhmanaa in uu sameeyey afduub ka sameeyey degmada afgooye dhibaatana u geystay dadkii ganacsatada ahaa ee afduubkaasi loo geystay falalkaasina uusan ahayn hal iyo labo uu ka badan yahay dhacdadaasi ee dhacday haddii qofkaasi wax laga qaba waayana ay noqonayso mid soo lalaabto falkaasi laakiin si ay gudoomiyaha maamulka waa gobolka shabeellada hoose ayuu ahaa sidaad maqlisiin wuxuu ka hadlayay shaqaaqo muddooyinkii ugu dambeeyey gobolkaasi ka taagneed shirka maarayaasha garoomada diyaaradaha ee dalka ayaa maanta magaalada muqdisho ka furmay waxaa madashaasi hadalla ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane bashiir macalin cali iyo sidoo kale mareyaha hay-adda duulista rayidka ah mudane axmed macalin xasan iyo mas-uuliyiin kale
barakaatu mar kale waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa madaxda sharafta leh nagala soo qayb gashay kulankan ugu horeeyaan wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada cabdikariin cabdiwaxaydan wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada profesor axmed jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada bashiir macali cali maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada soomaaliyeed axmed macalin maareeye ku-xigeenka cali jaamac iyo maareeye ku-xigeen cabdulle sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa dhammaan madaxda iyo marti sharafta guud ahaan eeraboorada dalka soomaaliya ka socda iyo waaxda security aviationka ee kulankan maanta yimid sidaad la socoteen ujeedada kulankani ee aan ka lahayn wuxuu ahaa mid aan soo bilownay markii ugu horeysay aan aan xafiiska imid aan ku baaqay inaan qaban doono ujeedkiisuna ahaa inaan abuurno isku xid iyo xiriir wada shaqayn oo dhex mara ee madaxda maarayaasha ee raboorada dalka soomaaliya annagoo ujeedkeenu uu yahay inaan ka soo dhalaalno oo aan shaqada naloo igmaday daadajino oo aan u fududeyno madaxda maarayaasha ee raboorada dalka soomaaliyeed sidii ay wada shaqayn dhow ula yeelan lahaayeen hay-adda duulista iyo wasaaradda duulista hawada soomaaliyeed labadaba Eh, waanan ku faraxsanayn markii ugu horeysay eh, shaqadii koowaad ee aan qabanay inay noqoto wada tashi sababtaa howl ma bilaabi kartid adigoo aanan wareysan dadkii xogogaalka u ahaa ama ehelka u ahaa shaqadaasi sidaa darteed sharaf bay ii tahay inay idinku soo dhaweeyey afka hay-adda duulista hawada soomaaliyeed iyo eh, wasaaradda duulista iyo gaadiidkaba eh, madaxda iga dambeysa ku hadli doonta laakiin aniga waxaa sharaf iyo maadaama gogoshaan dhigay inaan eh, idin soo dhaweeyo markay madaxdu hadashana sidoo kale waxaanu eh, deg- aan u gudbi doonaa prestation ay noo samayn doonaan eh, laba xubnood oo iyaguna noo sharixi doona ujeedada guud ee halkaan aan u nimid iyo shaqada aan rabno inaan qabano S- kadibna waxaan geli doonaa inaan idinka microfoonka laydin siiyo oo aan araahdiina iyo xogtiina ee raboorada iyo deegaanada aad ka timaadeen iyo baahiyaha aad qabtaan aan dhageysano afka hay-adda waxaan isleeyahay wax kaaga dambeyn doona oo ku hadli doona agaasim- eh, maarayaha guud ee hay-adda duulista eh, rayidka soomaaliyeed axmed macalin
waxaan rabnaa in soomaaliya ay ka mid noqoto dowladaha gudbay oo aan dowlad ku hoos noolayn idinkaana sabab u noqon kara dhayaasha garoomada saraakiisha kale ee ka socota garoomada eh, salaamullaahi calaykum eh, waxaan hilmaamay eh, valar oo noo suurtagelisay maaragtay in ha- in arrintan workshopkan quruxda badan oo noo dhaco through maareye cabdiweli garyare eh, asagana mahad gaar uu leeyahay waa maasha allah eh, waa fursaddii ugu horeysay ee maaragtay saraakiisha qaarkood aan isku soo hor fariisano kulankan muhiimad gaar uu leeyahay eh, wuxuuna u leeyahay in technical teamka oo shaqada gacanta kula jira eh, in ay direct contact yeeshaan oo ay iyagu isdhex galaan Eh, sidaad la socotaan eh, shuruucdii hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waa la dhamaystiray waa loo dabaaldegay toddobiyo tobankii bishii may eh, sanadkan adduunkuna wuxuu naga rajaynayaa eh, eh, khubaradii u hadlaysay eke ayaata waxay maalinta khudbadeedu waxaa ka mid ahaa eh, in soomaaliya aysan sidii hore ahayn markii hore waxaan ku jirnay meel yaro luuqa wixii aan sameynay iyo khaladkan galnaba cidinooma haysan laakiin annagaa barxadda is soo dhignay adduunkiina waxaan dhahnay waxaan rabnaa inaan idinla jaan qaadno shuruucdii adduunka iyo qodobadii ay ku heshiiyeen ayaanan rabnaa inaan qayb ka noqono aanan saxiixnin taas waxay keentay soomaaliya in wax kasta oo dhaca ay diiwaanka u gelayaan taasaana keentay in maareeyaha cabdiweli garyare uu ida casuumo maaragtay aad isu aan isu nimaadno dhammaanteenna aan ka wada shaqayno soomaalida cusub ee afta sharciga hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed la baasgareeyey la dhammaystiray lagu dhaqmaayo dhaqangelintiisa ay bilaabatay in aan soomaaliyada cusub ee aviationka industriga cusub in aan dhammaanteen isla sheebgarayno hadduu ilaa yihaa aanu soo saarno soomaaliya ka gudubta odhitka ekeyo sidaa la socotaan adduunka oo dhan dowlad kasta aviationkeeda iyo garoomadeeda hay-adda ekeyo odhid ay ku samaysay qaarna way dhaceen qaarna way ka gudbeen qaarkii dhacay dowlad ma diiwaan geli karaan laysa ma bixin karaan dowlada kale ay ku hoos noolyihiin aviationkooda dowlada kale ay ku hoos noolyahay dowladaha dariska qaarkooda ka mid ah marka waxaan rabnaa in soomaaliya ay ka mid noqoto dowladaha gudbay oo aan dowlad ku hoos noolayn idinkaana sabab u noqon kara marka workshopkan wuxuu muhiim u yahay soomaalidaa gudbi doonta oo caalamka gudbay ka mid noqon doonta diiwaan geli kasta geli karta dowlad maaragtay laysan bixin karta garoomada dalkoo dhan oo idinku madeshaan garoon haysta shahaadada garoomada ku shaqeeyaan oo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay bixiso oo sharcigan waajib ka dhigayo garoon haystaa kuma jiro waxaan rabnaa inay maanta gobol xaar noqoto in garoomadaas shahaadadaas ay helaan lalana xisaabtamo waxa shuruucda caalamiga ay ku waajibinayaan ma ka soo bixi kara waxaan kala rabnaa fursaddan in uga faa'iidaysano tiamka aviation security oo national civil aviation security program sharciga la yidhaha dhamaystiray oo implementationkiisa ama fulintiisa u gudbaya in fursaddan ay u isticmaalaan in wixii soomaaliya loo develop gareeyey sharcigaas ay idila wadaagaan idila qaybsadaan fikradiina aad ku darsataan insha allahu tacaala idinkuna aada garoomadiina ku dabaqdaan marka insha allahu tacaala sida workshopka aad ka arki doontaan garoomada soomaaliya qaarna sharcigu wuxuu u aqoonsanayaa inay yihiin garoomo caalamiya oo auditkaas qayb ka noqon doona kenya markay timaado garoomadaas auditky qayb ka yihiin iyo garoomo air street noqon doona oo auditkaas aan qayb ka noqonayn marka waxaan rajaynaynaa inaad taasna gacan weyn ka geysataan haddii ilaa yiraa wasiirada iga dambeyn doona aadan umahadsantihiin waa idila joognaa shanta maalmood meeqbirina salaan wali kari shanta maalmood waa idila joognaa cabashadiina waa dhegeysan doonaa hal midna madaxa ku haya resourceska ama dhaqaalaha dowladdu wuu xadidan yahay marka ayadoo taas ayaa waxaa ogaa wax badan oo madaxiina ka buuxa marka taas ayadaana loo dul qaadanayo waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno kulligeen aan wada shaqayno soomaalida cusub aviationka cusub aan wada sheebgarayno asalaamu allah calaykum markaa soo qaadanayaa waxaa wada helbeelaha waa ugu lahay aniga shirkan aan furan baa qoraan ii siiyey shirkaan loo furayaa hal arrin baan ku darayaa bes aniga iga dhex buuxaysa taasoo ah dhammaanteen sidaan meeshaan u wada fadhino xelalka aan ku fadhino ragaa kusoo fadhiyey berina ragaa ku fadhiisanahay mawtiyo daawan leenahay qof walba waxaan ka codsanayaa inuu isku xil saaro qaybka uu ka leeyahay oo uu mas-uuliyad ku muujiyo arrintaas dhowr jeer laga dhawaajiyo waxaan jeclaa lahaa inaan si mas-uuliyad leh aan xilkeen u wada gudubno berrina magaceennu meel ku qorno meel weliba dhowr badan ugu qorno si aan berri noolkeel maaragtay tusaale ahaan lagu soo qaato lagu yidhahdo hebel aan meeshaan soo fadhiyo lagu yidhaahdo halkaasaa gaarsiiyey waxaan rabnaa berri markaan leeyahay berri waa futureka in aad noqotaan aviationkii soomaaliya oo halkaan usoo wareegtaan kuwa halkaan joognana xagga ay tagaan arrinta maamul goboleedyada ma ku dheeraana laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego maamul goboleedana weli ka tegin waxaa ka jira south west inta maamul goboleeda kale waa teg reason garawateg qof walbana lama arkin markaan tegay ama shacabaan ka tegin wasiir ugu qoray xildhibaan ugu qoray wuxuu ka yimid balweyne ugu qoray kuwa daawaka ka yimid xamar wiil ugu qoray kulligii soomaaliyan nahay walaalaan nahay waxaa waaya bolitika leeralka aan gooni dhigno aviationku isku in intiina maanta waa fadhiistaan oo isbarataan oo nabara kala qaadataan oo xiriir fiican yeelataan oo aad maanta diyaarada soo kacaysay diyaarada socota waxaa ka shaqaynaysa waa hawsha ugu riskiga badan soomaaliya waa waxaa ka shaqaynaysaan very very very important roles waay waxaa ka shaqaynaysaan marka inaad xiriir fiican leedihiin political levelka gooni loo dhigo waa ogahay minister aan ka dambeeya agaasimayaal aan ka dambeeya inta waa la socdaa ministerkii agaasimayaashana political level isarka kusii hayaan waa ogahay laakiin sida aviationka soomaaliya waa waxaa ka shaqaynaysaa dolar marka laga degayo lama dhahayo kenya laga degayo la dhihi maayo soomaaliya laga degayaa waaye balweyne marka laga degaya la dhihi maayo hirshabella laga degaya soomaaliya laga degaya waaye golamada inaan weyeysano xiriir yeelano walaala noqono isku xirraanno wax wada qabsano wadankeena hore loo marino shaqaale cusub haddii loo baahan ka tashanno haddii maarata development loo baahan ka tashanno that's only the main reason halkaan la suuqa ay keenay maanta waxaa aada ugu mahad celinayaa walaalkay cabdiweli ibraahim garyare oo shirkan quruxda badan soo agaasimay iskuna keenay intaanu maaragtay qofan halkaan maanta maaragtay waqti badan iyo juhdi badan geliyey maanta la magacaabayo bosashinkan iyo bosashinka weyn inuu ka shaqayn doono waa aadan maaragtay ugu kalsooni qabay waa in maaragta vision dheer oo dhalinyaraha oo maaragta aqoon-yahana insha allah cabdiweliyo waxaan kaa rajeynaynaa meeshaan meel kasii fiicana kaa rajeynaa dadkan suuqa ay xirnaadaan aada maaragta mas-uuliyadda allada ka gudataan kaala maaragta kugu dardaarmayaan dhammaantiin agaasimayaasha saa wada tihiin muqdishada iyo koonfur urban iyo marinka dhahayo puntland agaasimayaasha soomaaliyeed aa tihiin soo wada dhawaada insha allah aan wada wada faa'iidaysano aan wax kala barano aniga wasiirku xoogaa baarlamaanka shalay waa ugeeyino xoogaa howlaa iska kackacsana marka arrimo siyaasada geli rabnaa marka haddii aan xeelaa idiin goyno noo xoogaala hawsha waa lagu matalaa laakiin waan la joognaa waana idiin imaanaynaa waana la xalaynaa shirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekeena si weyn ayuu ugu horeeyay
eerbooradan oo jaayiga ah oo waxyar la salsalaaxay inaan ka gudubno oo u gudubno eerbooro oo runway fiican leh oo maamul fiican leh oo nidaam fiican leh oo regulationskii eerboor looga baahnayo ku shaqaynayo ayaan u baahannahay waxaan maanta meeshaan u joognaa aqoon kororsi ama workshop loo sameynayo maareeyaasha eerboorada dalka oo dhan oo midaysan oo istejyadii iyo muqdishoba ka kooban workshopkan waa mid aqoon kororsi iyo cilmi yacni laydinkugu siyaadinayo inta aad taqaaniin in ka badan ah runtii eerboorada soomaaliya waxay u baahan yihiin dib u casriyeed dib u dhisid dib u yegleelid iyo dadka ka shaqaynaya iyo madaxdoodaba in loo sameeyo capacity building badan in loo sameeyo sidaa ogtihiin aviationka soomaaliya guulo badan ayuu gaaray muddooyinka u dambeeyey guulahaasna waxaa sabab u ahaa wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo wax bartay runtii idinkana qayb ayay ka tihiin sidaan wada ognahay eerboorada dalkeenna waxay u baahan yihiin gaar ahaan eerboorada istediyada intooda badan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo mashaariic dib u dhis ah dib u hagaajin ah iyo inay la jaanqaadaan eerboorada kale ee caalamiga ah inay la jaanqaadaan annaga waxaan haysanaa dhul aada u ballaaran oo ku habboon in laga sameeyo eerbooro badan dhul yacni baaxad weyn oo laga dhisi kara eerbooro caalami ah ayaan haysanaa fursadahaas waxaan rabnaa marka inaan ka faa'iidaysano inta aan fursadda laga faa'iidaysan ka hor waxa aad sameynaysid waa inaa u haysataa dad shaqadii qabto dadka shaqada qabanayana waa inay noqdaan dad aqoontii iyo khibraddii iyo waayo aragnimadii shaqada u leh inay noqdaan qofka waxa uu yaqaano in loo diraa ku habboon marka maanta maalin weyn waaye guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu weyn tahay gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasaaradaha gaadiidka ee duulista hawada iyo istediyada oo dhan iyo gaar ahaan eerboorada dalka oo dhan fursaddan fursad weyn waaye fursad mudan in laga faa'iidaysto mar walbana la joogteeyo u baahan in la joogteeyo runtii maxaa yeele cilmiga ma dhammaado annaga waxaan rabnaa civil aviationka inuu gaaro guud ahaan gobol kasta uu ku yaalo soomaaliya waxaan rabnaa gobol kasta inuu leeyahay eerboor soo dhawey kara martiqaadi kara diyaaradaha caalamiga martiqaadi kara amnigiisa laysku hadlayn karo maamulkiisa laysku hadlayn karo shuruudihii eerboornimona soo buuxiyaan rabnaa eerbooradan oo jaayiga ah oo waxyar la salsalaaxay inaan ka gudubno oo u gudubno eerbooro oo runway fiican leh oo maamul fiican leh oo nidaam fiican leh oo regulationskii eerboor looga baahnayo ku shaqaynayo ayaan u baahannahay intaasoo dhan waxaa ka horeysa marka in la helo dad capacity leh oo arrintaas xamili kara oo qaadi karo oo awood iyo tayaa u leh in la helo ayaa loo baahan yahay runtii waxaan ugu mahad celinaa maareeye garyare inuu shirkan soo abaabulay wakti badan geliyey dadaal iyo juhdi badan geliyey iyo akhyaarta kale ee garab siisana oo u mahad celinaa in laysku keeno isteediyada oo dhan runtii ma sahlan laakiin waxaa mar walba aada u fiican shaqada oo technicalka iyo midda siyaasadda inaysan saameyn isku yeelanin bilmatal haddii la yidhahdo istediyada laiskugu yeraa waxaa la leeyahay isteed hebel isteed hebel isteed hebel ama imaa waayaan dadka soomaaliyeed wax niyaddooda yacni isla markii kasoo boodaya waxay tahay isteed hebel isteed hebel ma joogaan haa waa imaadeen alxamdulilah waa markaas waxaa la rabaa eeraboor markay tahay wuxuu qabtaa service oo ummadda u qabtaa dad musaafiriina ka soo dega musaafiriina ka baxo waxbaa laga soo dejiyaa waxbaa laga dhoofiyaa shaquu qabtaa oo gaar ah waxaan u baahanaha marka dadka oo technical teamka ama shaqada gacanta kula jiro mar kasta inay ka madax bannaan yihiin siyaasad mar kasto inay ka madax bannaan yihiin dana gaar ah maxaa yeelay marka danta guud la helo ayaa la xaqiijin karaa danta gaarka ah waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacada hadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo